sharciga ku noqoshadiisa cutubka sagaal iyo labaatanaad kuwanu waa ereyadii axdigii rabbiga muuse ku amray oo reer banu israa'iil kula dhigtay dalkii reer mo'aab oo aan ahayn axdigii uu iyaga kula dhigtay buur xoreeb markaasaa muuse u wada yeedhay reer banu israa'iil oo dhan oo wuxuu ku yidhi idinku waad wada aragteen waxay rabbigu markaad masar joogteen hortiinnu ku sameeyey fircoon iyo addoommadiisii oo dhan iyo dalkiisii oo dhan kuwaas oo ahaa jarrabyadii waaweynaa oo indhihiinnu arkeen iyo calaamooyinkii iyo yaababkii waaweynaa laakiinse rabbigu ilaa maantadan la joogo idinma siin qalbi wax garta iyo indha wax arka iyo dhagaag wax maqla toona oo anigu intii afartan sannadood ah ayaan cidlada idinku dhex kaxeeyey oo dharkiinnii korkiinna kuma duugoobin kabihiinniina cagihiinna kuma dhammaanin idinku ma aydaan cunin kibis mana aydan cabbin khamri ama wax lagu sarkhaama toona si aad u garataan inaan anigu ahay rabbiga ilaahiinna ah oo markaad meeshan timaadeen waxaa inagu soo baxay siixoon oo ahaa boqorkii xeshboon iyo coog oo ahaa boqorkii baashaan oo allana waynu laynay oo dalkoodiina intaan qaadannay ayaan dhaxal u siinay reer ruubeen iyo reer gaad iyo qabiilkii reer manase badhkood haddaba erayada axdigan xajiya oo yeela inaad ku liibaantaan wax alla wixii aad samaysaan maanta dhammaantiin waxaad hor taagan tihiin rabbiga ilaahiinna ah waxaa wada jooga madaxdiinnii iyo qabiilooyinkiinnii iyo odayaashiinnii iyo saraakiishiinnii iyo xataa nimankii reer banu israa'iil oo dhan iyo dhallaankiinnii iyo naagihiinnii iyo qariibkiinnii xeryihiinna ku dhex jira xataa kan geedaha idiin jara iyo kan biyaha idiin dhaansha inaad gashaan axdiga rabbiga ilaahiinna ah iyo dhaarta rabbiga ilaahiinna uhu uu maanta idinla dhiganayo inuu maanta dad idinka dhigto iyo inuu ilaah idiin noqdo siduu idiin sheegay oo uu ugu dhaartay awowayaashiin oo ahaa ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub oo idinka keligiinna idinla dhigan maayo axdigan iyo dhaartan laakiinse waxaan la dhiganayaa ka maanta inala taagan halkan rabbiga ilaaheenna ah hortiisa iyo kan aan maanta halkan inala taagnaynba waayo waad og tihiin sidaan masar ku dhex degganaan jirnay iyo sidaan u soo dhex marnayba quruumihii aad soo dhex gudubteen waanaad aragteen waxyaalahoodii karaahiyada ahaa iyo sanamyadoodii ahaa qoryaha iyo dhagaxa iyo lacagta iyo dahabka oo iyaga dhex yiil waaba intaasoo uu dhexdiinna ku jiraa nin ama naag ama reer ama qabiil qalbigiisu maanta uga sii jeestay rabbiga ilaaheenna ah inuu u adeego quruumahaas ilaahooda oo waaba intaasoo uu idinku dhex jiraa xadad dhalaa xameyti iyo dacar oo ay noqon doontaa markuu maqlo habaarkan erayadiisa inuu isaga qalbigiisa ka ducaysto oo is yidhaahdo nabad baan heli doonaa inkastoo aan ku socday madax adeegayga inaan sakhraannimo ku harraad beelo rabbigu ninkaas saamaxi maaya laakiinse rabbigu cadhadiisa iyo masayrkiisa ayaa ninkaas ku kululaan doona oo inkaarta kitaabkan ku qaran oo dhammuna isagay saarnaan doontaa oo rabbiguna magaciisu wuu ka tirtiri doonaa inta samada ka hoosaysa oo dhan oo rabbigu wuxuu isaga qabiilooyinka reer banu israa'iil oo dhan uga dhex sooci doonaa inuu balaayo ugu dejiyo siday yihiin dhammaan inkaaraha axdiga ee ku qoran kitaabka sharciga oo qarniga soo socda oo ah carruurtiinna dabadiin kici doonta iyo shisheeyaha dalfog ka iman doonaba markay arkaan dalkaas balaayadiisa iyo cudurrada rabbigu ku riday iyo in dalka oo dhammu yahay baaruud iyo cusbo iyo meel guban oo aan waxba lagu beerin aanna dhalin oo aan cawsna ka bixin innaba sidii markii la afgebiyey sodom iyo gomora iyo adhmaah iyo soboyin oo rabbigu ku afgembiyey cadhadiisa iyo xanaaqiisa markaasay quluumaha oo dhammu odhan doonaan rabbigu muxuu dalkan sidaas ugu galay oo kulaylka xanaaqan weyn micnihiisu waa maxay markaasaa dadku waxay odhan doonaan maxaa yeelay iyagu waxay ka tageen axdigii uu rabbigu ah ilaaha awowyaashood la dhigtay markuu ka soo bixiyey dalkii masar oo intay tageen ayay u adeegeen oo caabudeen ilaahyo kale oo ayan aqoon isaguna uusan siin oo sidaa daraaddeed ayaa rabbigu ugu xanaaqay dalkan inuu ku soo dejiyo kulli inkaarta kitaabkan ku qoran oo dhan oo rabbigu dhulkoodii ayuu ka rujiyey cano iyo xanaaq iyo dhirif weyn oo wuxuu ku dhex tuuray dal kaleeto siday maantadan tahay waxyaalaha qarsoon waxaa iskale rabbiga ilaaheenna ah laakiinse waxyaalaha la muujiyey waxaa iska leh innaga iyo carruurteenna weligeenba inaan sharcigan eryadiisa oo dhan yeelno